dadku waxay ka wada dharagsan yihiin in uu soo dhow yahay xilligii la qaban lahaa doorashada jubbaland oo waktigiisa u dhamaaday ninka hadda talada ka haya maamulka jubbaland marka dabcan markii isbedelku soo dhow yahay dhaqdhaqaaqyo badan oo siyaasadeed ayaa bilaabmo laakiin anigu caawa waxaan rabaa inaan diiradda saaro sida aad la socotaanba meel walba miidiyaha laba nin oo midna uu yahay gobornarka ama gobolka gaariso lalahay xukuma iyo nin isagana ahaan jiray wasiirkii hore ee gaashaadinka dowladda kenya in ay booqasho shalay ku yimaadeen magaalada muqdisho runtii soomaali war uma kala qarsoono ulajeedkay u yimaadeen inay tahay in ay dowladda federaalk ay ka dhaadhiciyaan maamulkaasi oo hadda meesha ka jiro oo runtii aan ahayn muraayad ay ka dhex muuqdaan taladeeda iyo awood qaybsigeeda dadka deegaanka degan in ay dowladda federaalk kala hadlaan sida madaxweyne farmaajo siduu ninkaasi uu maaragtay usii joogi lahaa aysan faragelinin doorashada soo socotana asaga uu maamusho ee dowladda banaanka ka jirto marka arrintaasi waa arrin runtii darayn ku abuurtay dadka deegaanka runtiina annaga deegaankaasi waa deegaan soomaaliyeed dadka deganna waa dad soomaaliyeed ma ahan deegaan kenya ku yaallo marka dadka soomaaliyeed rabitaankooda iyo taladeeda inay lahaadaan waayo ma ahan in dad kenya oo dowladda kenya danaheeda masalaya in ay macnaha ay wax kaga banaan maamulkeeda iyo taladeeda ma jirto sideed ku caddaynaysaa marka in siyaasiyiintaas kenya deegaanadeeda ka yimid kulan ula qaateen madaxda ugu sareysa dalka islamarkaana ay kala hadleen in madaxweynaha hadda talada haya ee jubbaland uu xilka sidaa usii hayo
horta runtii qofka bili aadanka ah wixii tegay wuu ka sheekeyn karaa laakiin waxa socdo ilaahay unbaa og subxaana watacaala oo qadar soo socoto ninkan wasiirkii hore kenya ahaan jiray oo yuusuf xaaji la yiraahdo waa raggii soo dhisay maamulkan maanta ka jira magaalada kismaayo asaga oo iyo iyo inta kale siyaasiyiinta kenya joogto laba ulajeedaba ayagoo ka lahaa midda koowaad ayagoo ka shaqaynaya dana waddan kenya ah iyo ayaga oo ka shaq macnaha gargaarayo ama garab ku siinayo in ay arrintaasi hawshaasi u qabtaan qabiilka ay uu ka dhashay axmed madoobe iyo asaga way isleeyihiin labadaas arrin macnaha ayuu ahaa dadkii soo dhisay ayuu ahaa dadkii axmudoobe kursiga ku firisayuu ahaa dadkii ka gaday in qadiyadan kenya ee soomaaliya qaybtaas dadkaas degan deegaanka ah iyo iyo dadkaba dadkaba in macnaha ay u afduubaan ay gumaysigaas kenyaatiga hoosgeliyaan wax qarsoon oo soomaali ka wada qarsoon ma aha marka maadaama dadka ninkaasi uu noocaas yahay waxaa qalqal geliyey dadka deegaanka in sideed sano kadib ay garteen ay midoobeen ay isku dhinac uga soo jeesteen in dana kenyaata ah iyo dad kaas oo qabiil soomaaliyeed oo u fulinayo inay sii socon doonin saas darteed ayuu dareenkaasi iyo culayskaas darteed ayuu dowladda kumeel gaarka ugu yimaadeen si ay usii wadaan in danaha kenya iyo danaha qabiilkaas soomaaliyeed meesha oo hadda haysta ay usii socoto siyaasi idinku siyaasi ahaan ma waxaad walaaca ka qabtaan in xilka uu kordhisto ama loo kordhiyo madaxweynaha jubbaland ee hadda talada haya mase in doorashada dhici doonta laftirkeeda siday u dhaceyso ayaad welwel ka muujinaysaan annagu sida iyadaba horen kugu sheegay kolley saa ula socoto ninkaa wuxuu soo galay labadi labada kun iyo kow iyo tobankii bishii octoobar lix iyo tobankeedii maalin axad ah isagoo oon cidno kala tashanin wadankan oo wadan soomaaliyeed oo dowladii mwaagaas uu madaxweynaha kaashariif sheekh shariif isagoo aan lala socotin ayaa ciidamada kenyaatiga iyo isaga ay wada socdaan ay wadanka qabsaday wadan lalaga qabsaday waa deegaankaasna dareenkeeda iyo qabsatada iyo dhibaatadaasi waxaad dareemi kara inkastoo soomaali aan wada nahay dadka deegaanka ayaa dareemi karo waxaad wada ogtihiin in shariif arrintaasi inuu ka dhiidiyey oo uu qabtay shir diraa-id uu yiri kenya inay iska soo gasho xaq ma ahan saacado kadibna waxaa b b c da laga wareystay ra-isul wasaarihiisii markaasi ah cabdiweli daas uu yiri kenya annaga arrintaa waa isla ogeyn kadibna si looga dhigo xaaraantaasi xalal dowladdii xasan sheekh ayaa timid iyaga oo marka fiirsanaya danahooda etoobiya iyo kenya ka baqaayo ayay maamulkaasi runtii u xalaaleeyeen dadka deegaanka ah oo ayay siiyeen waxa la yidhahdo legitimate uu yahay sharci oo ka mid ah dowladaha federaalka gobolada waddanka ka jiro annagu runtii haddii ay dad siyaasad ku gateen si ay siyaasadooda usii socoto annaga qadiyadeeda iyo mustaqbalkeedna iyo dhibaatadeedna naga haysta annaga naqaano kuma iibsanayso
marka idinka nidaamka iyo sida aad wax u rabtaan muxuu yahay
annagu sideedaba maadaama uu yahay nidaamkan iyo ciidankan waddanka joogo iyo wax kastaba nidaam barashut lagu keenay oo lagu soo dejiyey dadka deegaanka ah hadday maamul suubsanayaan waa in uu yimaadaa maamul xaq ah shir weyne la qabtaa awood qaybsigu la saxaa ciddii waddankaasi maamulkeeda qaban kartana inta qabiila meesha jirto cidduu doona ha ka ahaado waa inuu noqdaa ama shaksiyaadkaasi ay noqdaan dad ka shaqeeya dadka deegaanka danahooda iyo da iyo dalka soomaaliyeed sidaan hore kugu iri jubbaland kuma taalo waddan kale dadka deganna ma ahan ajaanib ma ahan waa ruur soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed qadiyadda maamulkooda iyo qaybsigooda waa in ay ka timaadaa dadka soomaaliyeed iyadoo ay ka warqabto dowladda dhexe oo ama federaalka oo ka ah mas-uul ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto
waa gartay marka markaan fiirino maalmihii u dambeeyey waxaa jiray shirar inta badan muqdisho ka dhacayay laftirkaagu aad qayb ka ahayd oo looga hadlayay saamiga beelaha dega deegaanada jubbooyinka oo aada sheegayseen in kuraastii xaqa deega beelahaasi ay xaq ulaha in aysan helin marka doorashadii kale jubbaland ayaa soo aadan maxaa idinkaga qorsho ah
sida macnaha adiga goowjoog markaan u yeeranay oo saxaafadda ayaad ka mid ahayd annagu qabiilada ilaa iyo saddex iyo toban ilaa iyo lix iyo toban qabiil insha allah waxaa go-aan ah naga go-aan in maamul suubinta deegaankaasi in ay yeesheen dad soomaaliyeed go-aankeeda iyo cidda madaxda u noqonaysana in ay dadkaas soomaaliyeed deegaankaas degan in ayaga ay doortaan annaga taas ayaa naga go-an run ahaantii dhibaatada annaga maanta dadka deegaanka haysata waxaa kasii culus dalkii ayaaba macnaha gobol ka mid ah iyo dad ka mid ah inaan lagala tashan oo awoodo shisheeyey wadamo deriska ah inay taladeeda gacanta ay ugu jiraan taasi macnaha ayaaba kasii weyn marka dadka deegaanka iyo ummadda soomaaliyeed oo inay iska kaashadaan inaysan aqbalin maamul noocaas oo kale ah oo u shaqeeya dana shisheeya dalkan waa dad soomaaliyeed marka taasa ayaan macnaha ummadda soomaaliyeed ayaan ku baraarujinaynaa haddaysan ogeynna inay saas ogaadaan